وأصلي وأسلم على نبيه الكريم إمام الحنفاء وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا وبعد baabkani waa baabul cidda ciddadu waa gabadhii muddadii ay sabraysay baabul cidda waxa uu leeyahay baabkani mabaaxif mabaaxif waxaynu u jeednaa qodobo u baahan in laga hadlo tacriifuhaa wa adilatuhaa wa xukmuhaa wa xikmatuha washuruuduhaa wa arkaanuha wa aadaabuha wa aqsaamuha oo mawaaxifta laga hadli kara intaasoo dhami maa huwa tacriifu lcidda ciddada tilmaanteedu waa maxay liannahu shayga marka aada axkaamtiisa qaadanayso waxaa la yidhaha alxukmu cala shayi farcun can tasawuri inaad shayga wax ka sheegto waxaa ka horeeya inaad tilmaantiisa garato wailaa waxaa dhacaya alxukmu cala almajhuul waxaan la garanaynin in la xukumaa dhacaya ciddadu marka la tilmaamaya waxa weeye muddo ay gabadhii ka joogaysa guur inay nin kale guursato ayay ka joogaysa gabadhaasi waa tii laga dhintay ama la furay gabadhii la furay ama laga dhintay muddo sharcigu uu u diiday inay nin kale guursato oo laga mamnuucay oo laga hakiyey sababo aynu sheegi doono daraaddeed muddadaasaa ciddo la ydhahaa ha huwa tacriifu lcidda wa tarabusu almar'a almuxadadu lahaa sharcan can اtaswiij bacda firaaqi zawjiha intii ninkeedii ay kala dhaqaaji kala dhammaadeen muddo loo diiday way inay guursato taas wey xagga adilada dee adilo badan oo maaragtay qur-aan iyo xadiidba ku sugan ayaa ku soo arooray ilaahay baa wuxu uhi waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihinna halaaثata quruu dumarka la furay cagta ha u dhigeenoo yay guursanin saddex jeer intay daahir noqonayaan aayad kale ilaahay wuxu uhi waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaaja ytarabasna bianfusihina arbacata ashhuri wacashra dumarka laga dhintay yay guursanine ciddo tirsadeen afar bilood iyo toban suuratu aalaaq iyadana sidoo kale ayaa ilaahay uu kaga hadlay wallaahi yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum facidatuhuna alaaثaة ashhur wallaahi lam yaxidna وأuلاaة الأحmاaل وأuلاaة الأحmاaل أجلهنa أn يضacna xمlهنa aaيaadkaasoo dhan waxay ka warramayaan cadadbaxa iyo xukunkiisa iyo dar kaloo badaniba halkoodaynu ugu tegi xukunka ciddada ma suna ma waajibbaa in la amray aragnay waa waajib wey gabadho haddii ay khilaaftana macsiye iyo dembi bay ku dhacay iyo xaaraan soomaalidu waxay u yaqaanaan cadadbax ayay idhaahdaan gabadhii may cadad bixin ama way cadadbaxday magacaasa u yaqaanaan dadka qaarkoodnama way yaqaanaanba qaar wax furay ama la furay baan aqoonin baa waxa uu yahay cadadbuxu oo markiiba mid kale iskala heshiiyo iska guursada xukunka dhana intaasoo daliil ee qur-aan iyo xadiid liba ay ka hadleen xukunkiisu markaa waa waajib inay gabadhu ciddo tirsato xikmadda ku jirta waa dhowr arrimood midi waxa weeye bara'atu raxim raximkii gabadha oo la hubinayo inuu maran yahay iyo in ilma ku jiro taasi waa mid ka mid a sababaha qofkan la yidhaha u cidda tirsato waxaa la diidayaa nasabku inuu isku dhex darmo ama caruurta iyo ubadka kii hore iyo ka dambe inay isku dhex darmataabaa la diidaya ansaabta sababaha iyo xikmadaha waxaa ka mid a tacdiimu caqdi annikaax warafci qadri wa idhaari sharafi guurka ama caqadkii iyo xilihii ka dhexeeyey labadan qof ayaa islaamku u weyneeyey qadarna wuu u yeelay sharafna wuu u yeelay muddadani waa muddo la ogol yahay markaa in gabadhi ay nooc baroor oo kale a gasho baroor yaroo sharcigu saamaxay weyn ama murugo la ogol yahay weyn oo la leeyahay ninkii isaga ahaa ee kaa dhintay muddada afar bilood iyo tobanka inta la gaadhayo xidhiidhka wanaagsana idinka dhaxeeyay heblaayo ima haboono inaad nin kale u hamooto nin kale inaad haweysataa ma habboone ninkiibaa muddadan lasii xusuusan yahay bal cagta udhigta sababaha waxaa ka mid a tadwiil zamani rajca lilmualliq jaanis in la siiyo labadii ciddaa in la isdhex socdeen tii dhimashada iyo tii kale jaanis baa la siinayaa ninkii isaga ahaa ee wax furay haddii ciddadu tii furiinka ay tahay waxaa iska macruufa inuu qofku had iyo jeer soo murugoodo dibna isu raajaco warxaaskaagii iska soo cesho iyaduna ay tidhaahdo aan soo ceshano marka dee jaanis waa inay heli karaan uu qofkii aanu u baahanaynin geed fadhiisii iyo xigtadeedii toona meel fogna aanu kaba doonayna maqsinkan kale iyadoo ku jirta unbay iska heshiinayaano hawshiiba halkii kasii wadanaya waanku soo ceshaday warku waa dhan yahay waata ay tilmaamaysa aayaddu ilaahay uhi suuratu alaaq laa tadri lacala allaha yuxdisu bacda dalika amra waxba ma ogid qofii ha wax furae waxaa laga yaabaa inuu ilaahay arrin soo cusboonaysiiyo labada qof ay dib iska jeclaadaan marka kuwayaalahaas baa ka mida iyadoo caruurtii loo tunayaabaa ka mid a oo fursaddan waxaa loo bixiyey labada qof haddii caruuri ay dhex joogtay caruurtii inaan sidaa lagaga tegine bal wax rajo ah in ay labadan qof leeyihiin baa jaanis la siiyey xikmadaha kuwaasaa ka mid ah shuruuddeeda waynu arki doonaa gabadhu qaybahaynu ka fahmi doonaa shuruudaha arkaantu waa qofkii ciddo tirsanayey iyo kii laga ciddo tirsanayey iyo waktigii uu ciddo tirsanayay shuruudaha kuwaasaa ka mid ah aadaabta waynu arki doonaa in gabadhu ay gurigeeda fadhiyayso aanay baxaynin iyo sida ay u dhaqmayso waxaa ugu muhiimsan qaybaha ciddada in badanna sheekhu axaadiidta uu soo aroorinaya qaybahaasu ku ishaaraya ama ku tilmaamaya ciddadu marka hore waxay u qaybsantaa ciddat alwafaat wa ciddat alaaq gabadh laga dhintay oo ciddo tirsanaysa macnaheedu waa waktigae asayda sideew iyo qaybta labaad oo ah gabadh la furay ama la fasakhay oo fasakhatay ciddadii ay adu ciddat lfiraaq laba qof oo kala tegay ama fasakha ku kala tageen ama furiina ciddadii ay tirsanaysa labadaasaa loo qaybinaya marka ninka iyo gabadhu ay kala tagaan ee arrintu ay noqoto furiinka iyo fasakhaa iyo waxaa laba qaybood bay u qaybsamaysa mid ciddo aan laguma lahayn gabadhaa la furay iyo mid ciddo lagu leeyahay ta aan ciddada laguma lahayni waxa weeye tii aan lala aqalgelinba oo gabadhii haddii la furo aan lala aqalgelinna waa muطalaqatu laysa calayha cidda aan cadadbaxba lagu lahayn yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum lmu'minaati uma طallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha suuratu laxzaab baad ka akhriya aayadda dadkii muuminiinta ahay oo marka guursataan dumarka muuminaadka ah ee kadibna furtaan idinkoon la aqalgelin ogaadoo wax cadadbaxa kuma lihidin wax la tirinayaa ma jira markaasay nin guursan kartaa intayd meherka barhkiisi qaadato taas waa qayb dumarkii qaybaha soo hadhay tii furiinkaynu ku jirnaaye waxay u ciddo tirsanayaan laba siyoodu aan idhaahdee saddex siyood ayay u ciddo tirsanayaan saddex siyood qayb ka mida waxay ku ciddo tirsanayaan saddex bilood qayb ka midiina saddex dhiig qayb ka midiina inay dhasho umusho gabadho gabadhii la furay hadday uur leedahay waxa cadadbaxeedu noqonaya inay umusho umo ilmaha marka ay dhasho waa u dhammaaday cadadbixi daliilkaynu ku arki doonaa iyo axaadiida rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee saxaabiyaadka uu kula taliyay caawa hadduu dhintay iyaduna dhasho saacada kadib ninbay guursan kartaa taasi waa taa aayadduna saasay sheegtay wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna gabadhii uurla waktiga ay cadadbaxaysa waa inay umusho taasi waa qayb qaybta saddexda bilood ku ciddo tirsanaysa waa qaybta aan dhiigga lahayn sida gabadhii weyneed ee habarta ahayd iyo tii yarayd ee aan weli gaarin waktiga ay dhiigga ku heli lahayd suuratu alaaq baa ku ilaahay uu ku xusay walaa iyo isna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum facidatahuna alaaatu ashhur walaa in lam yuxib islaanta weynaan dhiiggaba helin iyo ta yaraan gaadhin cadadbaxooda waa saddex bilood marka la furo saddex bilood bay tirsanaysa labadaasina waa isku qayb weeye tii yarayd iyo tii weynayd weeye qaybta saddexaad waxay ku ciddo tirsanayaan saddex dhiig ama saddex jeer inay daahir noqoto waalmudallaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quruu dumarkii la furay saddex jeer inta ay dhiigga helayaan ha u kaadiyeeno guur ha ka samreen marka waa laba qaybood oo ku ciddo tirsaday saddex bilood iyo mid ku ciddo tirsatay saddex jeer intay daahir noqonayso iyo mid ku ciddo tirsatay inay umusho afartaa qaybood waxa uu helinayaa tii shanaad oo iyadaan ciddaba lagu lahayn oo a tii aan lala guri garin xaaskii la meheriyey ase aan la arag shantaa qaybood bay noqdaan dumarka la furay marka la eego xagga ciddada iyo la-aanteeda intabana daliilkoodu waa kaa xagga aayaadka axaadiistana waynu arkay gabadhii laga dhintay iyada waa laba siyood oo qurahun warkeedu wuxuu ku soo urursan yahay laba qaybood gabadh haddii laga dhinto muddaday asayda sidayso ama ay cadadbaxa ku jiraysaa waa laba mid uun hadday uur leedahayna waa inay umusho haddaanay uur lahaynna waa afar bilood iyo toban habeen gabadh kasta oo laga dhintayna mar haddii meher ku xidhnaa ama ha lala aqalgala ama yaan lala aqalgelini cadadbax waa lagu leeyahy ama asayda way qaadaysa warkeedu intaasi kusoo urursan yahi su-aasha la iska weydiinaya waxa wey mar hadii laga dhinto uur miyay leedahay ha haddaba ha umusho wuxuu noqon karaa uurkaasi dee iyadoo markaa uur yaro ay tahay hadduu ka dhinto ilaa sideed bilood sagaal bilood bay ku jiri kartaa asayni haddii iyadiioo markaa fool ahoo dhow uu ka dhintana dee waa intay umulayso waa nasiibkeeda ciddada gaabnaanteeda iyo dheerideedu waxay ku xidhan tahay uurkeedaasi intuu yahay sida aayaddaa suuratu dalaaq tilmaamayso haddii aan uurkaasi jirinna dumarka kaloo dhan isku wada dar xataa tii aan la aragna ku dar tii aan la arag macnaha aan lala gurigelinna ku dar iyagu waa afar bilood iyo toban aayaddaa suuratu lbaqara siduu ilahay ku xusay yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wa cashara afar bilood iyo toban bishaa dayaxa weeye bisha lagu xisaabtama xagga taariikhda islaamka waa bishan dayax ee bishan kale ma aha ee miilaadiga iyo bilaha kale shamsiga ma aha iyadaynu taa uga jeedno dee way dhiman tahay maca dhinaanshaheeda ama sagaal iyo labaatan ama soddon mid kasta ha haatee ta lagu xisaabtamayo ee takaaliifta iyo xilka laynagu saaray waa taasu marka saddexdaa qaybood labadaa qaybood bay u qaybsadeen mar ciddatu dalaaq iyo ciddatu lwafaad ciddatu dalaaqna waa laba qaybood ciddatu lwafaadna waa dumarka xagga marka laega shan qaybood bay noqonayaan axaadiidta soo socotaa intaasay tilmaamayaan waxaa kusii lifaaqan ama intaa daba socda gabadha addoonta ahi sidee u ciddo tirsata iyadu in xukunkeeda la ogaadaana waa muhiim maadaama qur-aan iyo xadiidba dee uu sheegayo addoommaha addoontu waxay u ciddo tirsanaysaa ta xorta ah barhkeed ta xorta ah haddii afar bilood iyo toban ay ahayd waa la kala bari laba bilood iyo iyo shan haddii ay ahayd saddex biloodna dee kala bad hadday tahay saddex jeer ay daahir noqotona dee duhri iyo barh ma jire oo lama kala bari kara duhrigii waa laba duhri un laba jeer intay daahir noqonayso un wey waxaa intaa la sii socda addoonta iyada aan la furin laakiin kuwa gaalada laga dhaxla ama waxaanle laga qabsaday qaniimada ah ama la soo iibsaday calayha alistibraa iyada in istibraa lagu sameeyo wey istibraa macnaa waa in la hubiyo rixinkeedu inuu maran yahay waxaa lagu hubinayaa hal jeer oo caadada ay hesho istibraa baa la idhahdaa marka axkaamta addoomuhuna xagga ciddada waa noocaa wey ta la furayna tan kale barhkeedu wey ta laga dhintayna tan kale barhkeed tii la soo milkiyey ama qaniimo lagu helayna hal xayd baa lagu hubinaya nidaamka addoomuhuna waa inta marka baabkana kollay muhiimadiisa leh qur-aanka kariimkaana ilaahay uu ku xusay dee gabadhu inta ay ciddo ku jirta inaanay mehersanayn walaa taczimu nikaax xataa yabluqa alkitaab walaa taczimu cuqdata nikaaxi xataa yabluqa alkitaabu ajala mamnuuc bay ti in la meheriyo mana ansaxayo meherkaas ilaa waktigii ciddada ay dhammaanaysa la gaadho mulaaxado mulaaxado kale oo iyaduna muhiima gabadhu haddii waktigii ciddada lagu lahaa ay caasi noqoto oo ciddadii ay u dhaqaaqi weydo ama jahlibaha ka kaxeeyo ama ha u bareedhee oo dabeetana wakti dambe uun ay tidhaahdo dee meelaan ciddo tirsanba maalan asaydiiba may qaadinba ama saddexdii jeera la doonaya inay daahir noqoto dee waxyaabihii laga doo ciddaba may niyoonba maxaa la yeelaya miyay soo qalaynaysa mise warkaasi wuu dhammaaday wuu dhammaaday warkaasi ka soo qaad ninkeediiba isagoo lix bilood mootanaabaa loo sheegay kolkaasaa la heblaayo odaygiiba intaasuu mootanaa asayba laguma leh leanna afar bilood iyo tobankiiba way dhammaadeen si kale haddii loo tilmaamo waa muddo ay gabadhu joogayso uun muddo ay gabadhu joogayso oo markay og tahayna la doonayo axkaamta iyo nidaamka sharcigu u dhigay inay ilaaliso markaynu soo ururino baabkan muqadamo ahaan si aad ula qabsan karto axkaamta axaadiista ay ka warramayso intaa weeye muhiimaduu leeyahy baabkuna dee waxaa kaaga filan inta aayadooda ka warramaysa suurat albaqara iyo suurat alaxzaab hadaa iyo suurat nisa haddaad akrido inta aayadooda ka warramaysa inta xadiidka ka warramaysa ayaa tilmaamaya baabkan muhiimaduu leeyahay waana ka aad arkaysa de intaa uu kitaabka maaragtay si dheer buu yaallaayo xadiid badan kusoo arortay xadiidka sagaal boqol iyo sagaal iyo konton عن المسور بن مخرم رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية قبل سبيعة الله يلعبه رضي الله عنها نفست وإلى شيء إليه وحجر سورة المجهول موقالك مجهول فقال لكن مسمى مسمى سيدا نتج إيا نفس إيا وإلى شيء ما لسكورنا بعد وفاة زوجها intii ninkeedu uu geeriyooday kadib bilayaalin habeeno habeena kadib unbay umushay markuu ninkeedii dhintay dhowr habeen kadib ayay dhashayba fa jaa-at ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebigay u timid fasta'danatu waxay weydiisatay an tankixa inay guursato faadina laha markaasu u fasaxay fanakaxat way guursatay ninbaa mehersaday رواه البخاري وأصله في الصحيحين وفي لفظ أنها وضعت ويدتسي وأمشوي بعد وفاة زوجها مركو ننكيدو قيريودي كذب بأربعين ليلة أفرتا هذه بالليال في هراء هذه النبي هراء أي حديث كان كفسري إني أفرتا هذه أفرتا هذه كذب وفي لفظ لمسلم قال الزهري باوحوري ولا أرى بأسا فلا يوم أركي بباطو أن تتزوج قبل إن إسكقرسته لقد انتي مرهتي ومشي وهي في دمها يدو ديجيري كترته ديجي دالمرو داله غير لكن أنه أرفوح ويه لا يقربها ما أنه نكا قرسل لا يقربها زوجها لا يقربها زوجها نكيرو مدوانيو uma galmoonayo xataa tadhura ilaa ay daahir noqoto ay afartan baxdo xayd uu ka go-o nifaasku macnaha waxaa kala duwan meherinta iyo kulanka meherintu yaanay daahirba ahaanine way ansaxaysa ilaa ciddo kuma jirte naag xayd laba waa la meherin karaye laakiin waxaa mamnuucahun ilaa ay daahir noqoto dee liqaaga iyo kulanka labadaasaa la kala saaraya iskuma xidhna imaamu zuhri ayaa sidaa usii fasirayoo intani waa tafsiiruu leeyahay oo xadiidku marka uu sheegay gabadhan inay umushay guursan karto asaydiina ka dhammaatay macnaha muddadii ay xidaad ku jirtayna u ka dhammaaday waa la meherin karaa mar haddaanay si daahir ahayn daahirkaa la duhrigaa la sugaya looma kulan looma samayn karo subaycat alaslamiya asxaabigii jaliilkaa ee uu nabiguna soo hadal qaaday ee sacd bnu khawla ayaa ka geeriyooday waa sanadkii xajatulwadaac ee tobnaad ayuu ka dhintay markii haddaba nifaaskeedii ay ka nadiif noqotay ay afartan baxday aqoonna masaladan ay u lahayd suuqna ay iska heshay iyo nin guursada ayay isu diyaarisay inay guursato ninkii abusanaabil ninka la idhaahdaa usoo galay markuu arkay arrinkeedii inay dee afartan baxday oo warkeedii asaydiina dhammaatay tii kalena dhammaatay ayaa waxa uhi ma waxaad doonaysaa inaad guursato kolkaasay tihi haa ee kol haddaan afartan baxay umulayna wuxuu idhi arrintaasi kuma bannaana ilaa afar bilood iyo tobankii qur-aanku uu sheegay aada joog aada maaragtay sugto aayaddii buu usoo daliishaday waladiina yutawafawna minka aayadda laba boqol iyo afar iyo soddone suurat lbaqara iyaduna masalada ay aqoon u lahayd nabigaa u timi calayhi salaatu wasalaam nin halkanabaa hor joogsade arrintan ka wata kolkaasuu dabeetana nebigu u fasaxay calayhi salaatu wasalaam xadiidku saasuu ku yimid oo iyadiyo ninkaa kaloo isqabsado muran dhex maray daraaddeed ayuu nebigu kala furtay markaasaa wuxu uhi war kol hadday umushay asaydii way dhigtay iska dah kol hadday umushay eedana gursatay iska dah naa xor baat marka wuxuu ina tusinayaa xadiidkaas labada aayadoodee muuqaalkoodu uu yahay inay iska hor imanayaan inaanay iska hor imanaynin ay iskhasisayaan masalan aayadi waxay leedahay gabadha laga dhintay afar bilood iyo toban asaydeeda ha noqoto aayadina waxay leedahay gabadha uurka leh waktiga ay cadadbaxaysaa waa maxay dee markay umusho marka haddii iyadoo uurla laga dhinto ma afar bilood iyo tobanka eegaysa mise ina umushaabay eegaysa iyaday asayda ku dhigaysa ila labadiiba laba aayadood baa sheegay aayadina waxay sheegtay ta uur kale in cadadbaxeeda umushaya aayaddanina waxay sheegtay gabadha laga dhintay in afar bilood iyo toban asayda ay sinayso uurkiina kuma qiyaasno kuma jaangoyn jaangoona afar bilood iyo toban ee marna wuu ka badnaan karaa marna wuu ka yaraanaya muuqaalka labada aayadood waa inuu iska hor imanayo laakiin xadiidkaa kala saaray xadiidka ayaa kala saaray oo nabiga calayhi salaatu wasalaam dee wuxuu ahaa mufasirkii qur-aanka dadka u fasiraya xadiidku waxa uu sheegay haa gabadhu marka laga dhinta afar bilood iyo toban ayay ku ciiddo tirsanaysaa ilaa inay uur leedahay mooyaane hadday uur leedahay waa inay umushaa marka aayadda afar bilood iyo tobanka sheegaysaana waa mid guud oo caama aayadda sheegaysa inay uur leedahay oo umusha ku xisaabtamaysaana waa mid khaasa markaa dabeetana warku wuxuu ka dhigan yahay tu kasta oo laga dhinta asayda waxay sidaysaa afar bilood iyo toban waa qaacido caamo ay leeyihiin ilaa inay uur leedahay mooyaane hadday uur leedahay waa umusha marka aayadina waa caam aayadina waa khaas macnahaana waxa ina siiye xadiidka ayaa inoo fasiray halkaa waxaa meesha ka baxaya qowlka culimada qaarkood qaateen iyagoo ku daba socda ibnu cabbaas oo uu leeyahay tactadu biabcadi alajalayn labada waqti kolba ka dheer ayay ku ciddo tirsanaysa ibnu cabbaas baa arrintaa qaata oo waxaa la eegayaa haddii afar bilood iyo tobanku dheer yahayna ha ku ciddo tirsato haddii waktiga uurku dheer yahayna ha ku ciddo tirsato taasi meesha way ka baxaysa waaye waxaynu ka fahmnay markaa halkan ciddadu inay waajibto waxaynu ka fahmnay gabadha maaratay uur kale cadadbaxeedu inuu umusha yahay waxaynu ka fahmnay oo kale goorta la odhanayo ilmahan ay ku cidd ku cadadbaxaysa iyo umushiisa inuu wax ilmo lagu sheegi kara yahay wax ilmo lagu sheegi kara inuu yahay oo sawir bani aadam waa inuu ka muuqanayo laakiin haddii uu dhiig yariyo candhuuf yariyo waxaa yahay lagu xisaabtami maayo ee muuqaal bani aadam waa inuu leeyahay cagihii iyo gacmihii iyo haba yaraadeen malaa ilaa afartameeyadii labada bilood markuu marayaba waa kala soocmaay ta uur kale afar bilood iyo tobanku iyada shaqadeeda maaha mar hadday umusho way guursan kartaa oo sidaasibaa maaragtay xadiidkani uu caddaynaya tawfiiq bayna aayatayni waa inagaa iswaafajinay labada aayadoodna سئل شيخ الإسلام عن رجل تزوج زوج ترك زوجته ست سنين ولم يترك لها نفقة waxa sheekhulislaamna weydiiyey buu ku uhi gabadh lix sannadood laga maqnaa hadday ninkii ka quusatay iska guursato maya buuri maya ma ansaxayo ka dambe guursaday guurkeeda ilaa ka hore laga fasaqo وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة جبدي بريرة لو ننتري وحل فري أن تعتد إن كعدة ترسته بثلاث حيض صدح حيض أما صدح جارنا طاهر نقط من كذا مغيث با لو ننتري لبدو دوم إسلاء الضوم بها إيدا حرودو عاشوات حريس ما لك رأينا كسو مرمي قفكو مركا وحرو كوالو حرودو ninkiina sidii adoon uu yahay sharcigu waxaa xaq u siiyey inay iska fasakhan karto miyaad fasakhan mise muqiif waad iska haysan ma waan fasakhanayaa bayt sidii bay ku fasakhantay isagoo weliba isagu ka daba dhacayoo dareerinayo oo ilmaynayo oo jecel nabiguna waa kii lahaa alaa tacjabuuna min xubi muqiif min xubi muqiif libariira oo ninka amiyadan la yaadaynin sidaa uu gabadha u jecel yahay laakiin waxba kamuu qaban karayninoo xaq ay leedahay ayay dee iyo tallaabo sharcigu saamaxay bay qaadatay marka waxaa la yidhi waad fasakatay xor baa tahay saddex jeer daahir noqo xadiidkana wuxuu daliil u yahay gabadha helaysa xaydka in cadadbexeedu yahay saddex jeer dadkeennu wuxuuna iska yidhaahdaanuun gabadh kastoo la furay saddex bilood unbay idhaahdaan laakiin tan xaydkali maaha iyadu saddex bilood ee waa saddex jeer intay daahir noqonayso waxaynu taa uga jeednaa way iskhilaafi karaan mar baa waxa badan kara saddexda xayd baa badan kara oo dumarka qaarkood buu kala fogfog yahay oo muddo bila-a buu noqon karaa marna waxaba yaraan kara waa sida qaalibka ahe saddexda xayd baa saddexda bilood ka yaraan kara oo laba bilood iyo xoogaa ayay noqon karaa marka in la dee meesheedii laga duwo ma aha xadiidkani kaasuu daliilu yahay innagoon waxba kusii habsaamin haddii nabiga haddii la yidhi umirat waxaa la faray gabadhan sidaasaa la faray lihada alxadiidi xukmu rafci waa inuu marfuuc yahay waa go-aanuu nabigu gaadhay wey xadiid marfuuca wey وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا كما استدح ذا الله فرين النبي ليس لها سكنى ما لها قري ولا نفقة نفقنا ماله رواه مسلم باب النفقة وينو إيمان دونا كبردو مركا لفراد محاي حق الله مهركي مصروفكي مرينكي مأوية قريقي متعبي وحصل من حقوق دليل شيء لكن وحكى للدوان كبردا دائنة ده أنا لسوع عشان كريه القليل لو دميي إيوه تلسوع عشان كريه labadaasaa kala duwan marka xadiidkani waxa uu sheegayaa haddii gabadha dalqadiin loo dhameeyo anu ninku soo ceshan karayn ee waxaa la idhaha baa-inatun baynuunatan kubraa waa gabadh durugtay oo ninkii ka durugtay oo macnaha weliba tii weynayd baynuunadii weynayda taa iyadu biilna kuma laha gurina kuma laha ilaan biilka iyo gurigu wuxuu ka turjumayey gabadhani halkanay ninkana ka eg dhawaato oo haddayse soo ceshanayaan meel dhow ha iska qaadan kareen bay meel dhow ay iskala xidhiidhi kareen oo meesha waa lasii yar xidhiidh baa jirayay dee xidhiidhkii muxuu jiri waaba la kala tegayba tane maba soo ceshan karabe marka xuquuqdii mid ka midaba maaragta naskana xus يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة marka qaybaha dambe aayadda waxay ku xusaysaa in la soo ceshan karayo biilna kuma laha markaa waxaase meesha ku jira haddii aanay uur lahayn wey haddii gabadhii uu furay dalqadihiina u dhameeyey uurna ay leedahay dee uurkanu ilaan uurkan isagay usii daawaa ilmihiisii biilka uurkaasu ku siinaya hadday umusho oo qof nool uu noqdana dee haynta ilmaha iyo jaksiintiisu ku siinaya suuratu dalaaq sida aad ka akhrii karayso waaya waxaase iyadu qaacido caama inaad ogaataa dad badan ina ka jaahil yahay gabadha haddii laga dhinto iyada biil iyo guritoona ma jiro agoonta biil hala siiyun bay idhahdaan oo dhaxalka biila laga sii siiyo wax biil la idhahdaa ma jiro ninkii xilku saaraabaa uu dhintay maxaa biil lagu leeyba waa laysteen آخر تبي سجلت في سيادة عوضها ولو إلمها أغيرنها هذا وحبيل لي ما قبل نبي الملك متكوين هذا الكيس بداه قفك وحو ليه هنو لحاف لحال كيسون الله أقول لحصوا هدو بيل إسكا استعمالنا دوال حسابنا لحال كقيب كمي وثيقة دنتين ويو قول لهم بالله إن كان وثيقة تسيع نيس الله قد شرق إنه عالمي يرايها ورك marka biilkan iyo gurigan iyo waxa lagu yeeshaa waa furiinka ee tan wafaadku ma leh gabadha marka ay baa-ina tahay maalan aanu soo ceshan karaynin saddex qowl bay qaarkood leeyihin qaar waxay leeyihin waxay leedahay labada midna malo xadiidkana haysa waana sida raajixa qaarkoodna waxay leeyihin maya gurigiibay leedahay aimada qaarkood baa sidaa leh qaarna waxay leeyihin labada way leedahay waa sida abu xaniifeen labadaba way leedahay iyo midna ma laha iyo guri bay leedahay waa marka tii baayinka ahayd wey laakiin inaanay waxba lahayn u badi وعن ابن عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي وحوري لا تحد امرأة كبريي سب الساسن يي أسيء قال على ميت كدنتي فوق ثلاث صدح عشوح كبضا saddex way u qaadi kartaa laakiin saddex wax ka badan yay asay u qaadin gabadhi qof dhintay ilaa calaa zawji ninkeeda mooyaane ninka isaga asay way u qaadi kartaa intee arbacata ashhurin wa cashara afar bilood iyo toban wakaa gabadhi asayd ahaa maxaa u bannaan maxaase ka xaaraana buu haddana xadiidka qaybtan soo socdaana sheegay waxa uu yidhi walaa talbasu xidhan mayso ثوبا مرو مصبوغا سباق لقليي وعسان دي ألا إلا ثوب عصب مر الله خلقيي مو يعني ولا تكتحل ما عندك كولانيس هو اسقرحن ولا تمس طيبا عذر ما اسمرين ما يسجبر أسيس داه إلا إذا طهرت إني عادك الطاهر نقطو عادة كقودا مو يعني نبذة فتستعمل نبذة وحي استعمال دونتا إن يرى من قسط عبرك قسطك الله يرهضاه أو أمس أطفار عبرك أطفارك الله يرهضاه ومسكك مسكك إيه عنبرك إن يرى كمدا بويان متفق عليه وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنساء من الزيادة وحي كرديين لبدا شاش ولا تختضب mana cusburanayso cusbur iyo cilaan iyo waxay isku dhoobaysa gacmaha iyo cagaha iyo wejiga ma jiro walinnasaa-i nasaa-i siyaado kaluu sheegayoo riwaayadiisu sheegtoon kuu soo qabtay iyadana oo sheegaysa walaa tamtashitu mana feedhanayso axaadiidta dambe waxay sheeg sheegi doontaa inay feedhanayso laakiin aanay udgoon ku feedhanayn feedhashada loo diiday tii macal udgoonka ahayd ay tahay xadiidkani laba qaybood buu ka kooban yahay qaybta hore waxay sheegaysaa ka dambena waynu la akhriyi doonaaye in gabadhu aanay asay u qaadi karaynin qof gacalkeediiyo xisadeeda ah oo dhintay saddex cisho wax ka badan isuna basaasin mayso asayna u qaadi mayso laakiin ninkeeda waxaa la ogolaya afar bilood iyo toban inay asay u qaado marka haddii aabaheed intii haddii walaalkeed intii haddii hooyada dhibato laba cisho saddex cisho waa loo ogol yahay xidaadka ah laakiin maya arrintaasi waxay dhaqan carabtu lahaydoo qof kastoo gacalkoodoo dhintay asay bay u qaadi jireen innaga laftigeena hataa waxbaa ka jira ogow dumarka qaarkood ayaa marka la yidhahdo heblaaye maxaad isu nadiisin weyda ama waxaan isaga dayn weyda ma hebel oo lafihiisii ishaystaan weli hebel inta lafihiisii ishaystaan bilow kalaba goy waaya yaa xalaasha kaga soo warramaya inta uu isku yaalay intuu kala go'ay maca jacaylka aan kaa u qabay inta lafihiisu isku yaalaan lagama yaabo inaan basaasintaa ka baxo saasay leedahay marka tu xadiidku diidayaa waa taa ninkeeda afar bilood iyo toban waa la ogolyahay qaybta hore kaasu ka hadla gabadhii asayda siday waxa xadiidku uu tilmaamay in loo diiday wixii isqurxinahu wixii isqurxinaya gabadhu xataa gurigeeda dhexdiisa ay ku samaynaysay ayaa loo diilay waxaas wuxuu ka kooban yahay dharkii wanaagsanaa ay xidhanaysa dahabkii ay xidhanaysa cusburkii iyo cilaankii iyo indhakuushii cadarkii iyo udgoonkii kiriimadii udgoonaa saabuuntii udgoonay adigu isqurxin dharkii dahabkii iyo cadarkii iyo wixii isqurxina intaasaa ka mamnuuca laakiin waa loo ogol yahay inay dharkii nadiifsato iyo inay jidhkii nadiifsato iyo inay subkato iyo inay feedhato iyo inay waktiga ay doonaysaba isnadiifiso aahuuru sharu liimaan nabigu wuxuu leeyay nadaafaddu waa iimaanka barhkeed dahaaradu waa iimaanka barhkeed marka dharkeeda wakti walba way maydhanaysaa jidhkeeda wakti walba way maydhan karaysaa hadday jidhka maydhanaysana dee waxay ku maydhanaysaa saabuun aan udgoon lahayn kan iska liishada ahe jidhkiina nadiifinaysa qofka bani aadamka loogu talagalay ase aan udgoonka lahayn taasoo kale iska isticmaalaysaa dharkeedana way nadiifsanaysaa subagiina way iska marsanaysaa kullu dalik waxase isaguna aan jirin dee dharkan goonida ahee gabadha asayda sida loo jaro ma jiro berigii hore waxaynu mari jirnay kafan cad oo ay qaadan jirtay weer cad weer cad bay isku taagi jireen waa laga soo yaro gudbo haddana xabad madow xabaddaa madowna kiristankaaba leba haddana waa laga soo gudbo imika shiid bay marayaan ciday kaga daydeenba laba shiida labadaa haddii laga dhintayoo aanay habruhu islaamaha saaxiibadeedii ku taagin waxay odhanayaa naatani kamabay naxaynkelin mabay ka naxayn inuu dhintiyo in kaleba maba ogaba tani basoo tan dharkeedii caadigaa iska sida laabula waa cajaa'ibo xarbul iclaamkooduna waa khatar ta ay iclaamka ku jiheeyaan hilifahay u qaadaya wax wadaada ay dhagaysanaysa ma laha waaya marka sidaasaa loo fahmaya waxaan iyaduna meesha ku jirin marka asayda la saarayo marka ay iska dhigayso ee waktigu ka dhamaado midna wax xoolaha ay qalayso lagu leeyahay male nusuustan kuma arkayno mashruuc ma ah ee way iska dhigta way dhigta way iska dhaqaajina walaa talbasu sawban masbuuqa maro masbuuqa masbuuqu waxa weeye kii sibaaqa lahaa ee bilicda leh hadiyo jeer darka aadka bilicda u lehi sibaaq buu leeyahay si kale haddii loo dhigo intii la sameeyey kadib shayga kalarka iyo rinjiga la geliyey ayaa aada u dhalaala marka kaa waa la tiiy sawba casbi casbigu waxa sawbku waa maradii casbiguna waxa weeye marada la falkiye ee la tolay ee macnaha la warshadeeye dee la sameeyey marka sawbulcasb dee marada caadiga ahee si caadiya loo warshadeeyey mooyaane ee iyada aan sibaaq ka dambaynin taa way iska xidhan kartaa laakiin tii kalar iyo bilicleh dhalaalaya maya maradii unbaa la kala qaado mid qurux iyo isha soo jiidanayso bilicleh iyo mid caadiya unbuu ka dhigan yahay sawbulcasb walaa taktaxil waa indha kuushiyoo loo diido walaa tamasu tiiban udgoon marsan mayso haddaba mar baa loo fasaxay udgoonka inay marsan karto markaasi waxa weeye gabadhu marka xaydku uu ka go-o urtiisana ay doonayso inay meeshii ka nadiifiso mara yar inay misk iyo cadar iyo mariso oo raadkiisii ay ku baabiiso ay ka dabageyso taa waa loo saamaxay eriyadii uu ka soo baxay ila diintu waa diinu nadaasa waxaana waa waxaan wanaagsanayn qul huwa adam ayaa ilahaa weli marka maradaa yar inta ay mariso cadarka qustiga la ydhaha ama cadarka afaarka la ydhaahdo ee udgoon hadday mariso meelihii uu ka soo waxaysmay ka soo baxay ta intaa waa loo saamaxay ilaa idaa dahurat inay xaydkii ka goy daahir noqoto mooyaane gabadhii asayda siday nubdatan fata'khudu qibcatan waslad bay qaadi min qustin aw afaar cadarka qustiga iyo cadarka afaarka waa laba nooc oo qiibka ka mid ah sida cadarka madaxa aadka udgoon ama kan miskiga oo kale intaa waa loo ogol yahay si raadkii iyo urkii loogu nadiifiyo laakiin wax kale maya warku waa cadya waxaynu ugu celcelinaynaa xadiidka taraakiibtiisiiya isku yar noqnoqonaya riwaayadan sunanku waxay kordhisay walaa taktadib xidaab waxa weeyaan cagihii iyo gacmaha iyo wixii ay dumarku marsadaan ay isku dhoobaan looma ogolaa ha iska caga caddaato gacmo caddaato riwaayadan dambena waxay leedahay walaa tamtashid uma feedhanayso laakiin waxa aanay ku feedhanayn waa cadarkii iyo udgoonkii iyo wixii qurux keenaya inay feedhanaysana xagga dambeyn ku arki kaas waa kaa وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني أم سلمة لو قرأت سوحات في نبيه waktigan ay ka warramaysana waa markii ninkeedu dhintay abu salama intaanu nabigu guursanin ee asayda sideed ka warramaysa jacaltu calaa caynii ishayda waxaan marsaday sabiran cadar bahashan la yidhaahdo sabirku waa dacarta dacar baan isha iska mariyey bacda an tuwafiya abu salama ninkaygii abu salama markuu geeriyooday kadib faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam markaa nebigu wuxuu yidhi innahu isagu yashubbu lwajha wejiguu qurxiyaa yuxasinu zaya shaaba macnaha wuu da'yareeyaa cadarkani wejiguu da'yareeyaaye falaa tajcaliihi ha isha ha ku shubin oo wejiga ha iska marinin ilaa bileyli habeenkii un mooyaane maalintii bahashaa wejiga ha marsanin wandiciihi iska sii macnaa iska maydh oo iska nadiifi dacarta binahaari maalintii walaa tamtashitii biiib cadarna ha ku feedhana markaad feedhanayso wax udgoon iyo cadar leh iska daa walaa bilxinnaa xinnahana ha ku feedhana macnaha xinnahan timaha la marsado ee casaan kale kaana ha ku darin fa innahu khidaabun de waa wax la isku dhoobo kollay gacmahaaga iyo jidhkaaguu gaadhaya qurux buu keenaya khidaabun waa wax la isku dhoobo waxa la isku dhoobana waa la diiday qultu waxaan ku idhi nebiga biayi shayin shaygeedaan amtashitu ku feedhaa madaxayga maxaan ku nadiifiyaa anigoo feedhidana raacinaya qaala wuxuu ihi bisidr bisidri qasilka bahalkan aynu idhaahno sidrigu waa caleenta gobka qasilku waa caleentii gobka oo la shiday oo la shaandeeyey marka caleentaa gobka dee waana bahalka xoor buu leeyahay oo waa saabuun saabuuntii bedrigaa la isticmaali jiray sidaynu inaguba xaraarta u mutaysan jirnay saabuuntii berigaa la isticmaali jiray waxa weeya sidrigaasi ahayd waa saabuun dabiici aho waa tan imikaba caruurta iyo madaxa loo mariyo wuu xoorinaya marka kaagaa madaxa intood iskaga maydhato dee feedho feedhashadii waa lagu ogoliyay marka riwaayadii hore ee lahayd walaa tamtashit ma feedhanaysa lahayd wuxuuna fasiraysa walaa tamtashitii biqiib cadar ha ku feedhana ila riwaayaadku iyagaa isfasiraye feedhasho lama diidana subkashana lama diidana laakiin waxa weeyaan waxaa la diidayaa udgoonka riwaayo qura oo sheegaysa subaga in la diidayna ma jirto marka xadiidkaas wuxuu yidhi bahashaa sibriga la ydhaha sabirku waa bahashan la ydhaahdo dacarta wejiga haddii lagu dhoobo cambaarta iyo finanka iyo waxaasu ka nadiifiyaa oo jaraafiinta oo dabeedna wejigu u nuuraya dhalinyaru kaa dhigayaa habeenkii uu marsooo baalkan maalintii iska ilaali diibkana iska ilaali xinahana iska ilaali waxaad ku feedhataa ku meedhataa sidrigaa marka labadaa xadiid macnahaasay ka warrameen gabadhii maxaa u bannaan maxaase ka xaraama xadiidka saddexaad wa can umi salamata radia allahu canha gabadha umu salama la yidhaahdo ana mra'atan qaalat gabadh baa waxay tihi yaa rasuula allah rasuulki ilaahayow ina bnatii inantaydii maata canhaa zawjuhaa ninkeedii baa ka dhintay maata canhaa zawjuhaa ninkeedii baa ka dhintay inantaydii waqad ishtakat caynahaa isheediina way ka cabatay waxay ka cabanaysaa inantii laga dhintay asaydaside inay ishu xanuunayso afatakxaluhaa afatakxuluhaa ma indha kuuri kartaa indha kuusha ka warran dee waa dawaye bakooraday bogsiisaaye hadday indha kuulato qaala laa maya muttafaqun calayh sababta loogu diidayna ma aha in dawadii loo diiday laakiin waa inay qurux leedahay oo qofkii dee qurux bay u kordhisaa indha kuusha marka haddii dawo kale oon qurux lahayn ay isku shubaysa sida daroobiskii daawada ahaa w waa fiicanta laakiin dee tani qurux baa wehelisa waa isku dawaynaya isqurxin wada socda indha kuushu laakiin hadday isdawayn bilaa quruxa tahay waa sax saddexdaa xadiid sharaxoodu isku qabtay waxaynu ka faa'idaysanaynaa saddexdan xadiid in asaydu ninkuna ay ku gaarta waxaynu ka faa'idaysanaynaa asaydu inay tahay dee gabadha gurigeeda joogta oo aan meel kale u guuri karin waxa ay diibka iyo udgoonka ka isticmaali kartaa waa waxa ay waktigay daahiraysa isku nadiifin karto waxaynu ka faa'idaysanaynaa xaqa ninku inuu weyn yahay maadaama isaga asay in loo qaadi karaba waxaynu ka faa'idaysanaynaa gabadha inaan nadaafadda loo diidin iyo nafaqada innaga waxay idhaahdaan ma maydhanayso dharka qaarkood baa fikrada aadisa inaanay maydhanayn hadday maydhatana waxay idhahdaan jimco jimcihii ayay dharkana maydhan kartaa jidhkana maydhan kartaa wax gufallana cuni kartaaba haddii ay cuntana waa inay deg deg uga farxalataa intaasoo fa intaasoo fatwo ah oo wada naariya oo wada kulul ayay islaamuhu u dhiibeen ee isu dabageliyeen tii laga dhinto gebigeediiba markaasay tawaftay dumarka soomaaliduna waxay caado u leeyihin dhakada inay sukaan dabeedna dawalkii baa ku badanaya waxaan diintu adkay lama adkayo way isdadiifinaysaa saa xadiidku sheegaya waxaynu halkaa ka faa'iidaysanay gabadhan laga dhintay inaanay cid kale kala hadli karaynin guur iyana lagala hadli karaynin ilaa intay cadad baxayso isqurxin oo dhan macaindhakuushii la israaci istaaweyntiisa waa la ogolyahay xidaadkani iyo muddadani gabadha ay sugaysaa waa maxaasinta shareecada iyo wanaagyaasha sharciga qoyska ay ku soo kordhisadee ka midta tilmaamayana labada qof xidhiidhkooda miisaanka uu leeyahay inahaa dambe wuxuu kaga sii hadli karayaa gabadha guriga inay joogayso muddadaa isaga asayda ay ku jirto oonay baxayn axaadiis todoba taabayaan wacan jaabirin radia allahu canhu qaala wuxuu ihi ulliqat khaalati waxaa isdhex socda ciddatu lwafaat wa ciddatu alaaq ayaa isdhex socda iyo ciddatu rasfiba ulliqat khaalati habaryartaybaa la furay buuri jaabir fa araadat waxay toon waxay doontay an tajudda inay soo goosato jadaadku waa goosashada naklaha timirteeda waa timaara nakl meeshan nakiisha midhihii ku yaalay iyo xasiidii timirta oo dee reer madiina ay caan ku ahaayeen ayay doontay islaamtii asayda sida inay soo goosato ilaa waa shaqaysanaysaa fasajalahaa rajulun ninbaa wuxuu u diiday an takhruja inay baxdo ninbaa ilaha bixi lama bixe فأتت النبي صلى الله عليه وسلم نبي جيبا أتمي فقال مركا النبي قوحوري بل اسكدا انت تشوكتي جدي نخلك تمرت على اسكسو قوس ولا قوة قولي يسو مرادك يا سوق قولي قوة فردي ميسي دواد مرادتن كرتاي حوغا نخيش على اسكسو قوس فإنك أدوه عسى أن تصدقي وحلقا وين الصدقة بحصة أو تفعلي معروفا ama shay samafalaba aad soo samayso annagana samafalkaa noo daro haddaan islaamkana qof kastoo waxla inu waxna siiyaanu jecel lahay horeda waxay noo soo kordhay waa intaad wax bixisaadeen rawaahu muslim wuxuu xadiidkani tilmaamayaa gabadhii la furay inay soo muraadsan karto wixii aan meel fog ahayn oo markuu ilaahay leey laa tukhrijuuhunna min buyuutihina walaa yakhrujna ilaa an yaatiina bifaaxishati mubayina hasaarinayana yay bixin waxa weeye gurigii ay ka guurto wey laakiin suuqa way tegi kartaa waa marka cinda alxaaja muraad kolkay leedahay suuqa ka soo shaqaysanayso ka soo adeeganayso ila halkan un ku qufulaan mayse waxaa sharcigu dhiiri gelinaya walow taa asayda tirsanaysana ha ahaatee gacan furnaanta iyo deeqda iyo waxbixinta waxaynu ka faa'idaysanaynaa qofka wixii ka qarsooma inaanu qarsanina wixii aada qarsataa way ku qarsadaane loo bandhiga ahlulcilmiga sidaa labadaa qof markay isu qabteen ay nebiga u weydiiyeen madowgiina uga baxeen xadiidkaasi taasuu faa'iideeyey ha bixina waa ha guurina laakiin soo muraagtiga waa sax wacan furayca binti maalik radia allahu canha ana zawjaha ninkeedii kharaja wuu baxay fii alabi acbudin lahu addoommo uu lahaa isagoo baadi doonaya gabadha ninkeedii dabaddu u baxay في طلب أعبد وجمع عبد أضامه ولها oo dhaqaajiyey oo dee bani aadam ah ayuu ka daba tegay bani aadam soo noqda buu xagee iga baxsanaysa faqataluuhu waa niman cuqtadaysan baahana kowbay laftiisii kaga siiyeen ما نقولنا تمسع عليه قالت واحد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان النبي جيبه ويدي أن أرجع إلى أهلي خير كيدين أن النغضة خير كي أن كنا شيئا نقوره وهل كان أن اسكيك قوره فإن زوجي من كيدي لم يترك لي إيقانتك مسكنا قري يملكه إسكاليه ولا نفقة دينا إيقانتك منك إيقانتك guri uu leeyahayna ma jirina kiraanu ku jirno ama mid nala ammaanaysiiye dee biilna ma jiro marka reerka iyagina isaga guuraan faqaala nabigu wuxuu yihi nacam waaya ha falamaa kuntu fi lxujrati markii aan maqsinkii uun dee galay oonan durkinba anigoo dhowba macnaha qurfadii ama ti ay kasii baxaysa wax ku weydiinaysa nabiga ha ahaata ama ti ay iyadu galaysayba ha ahaata meel adigu ku dhow naadaani wuu ii yeedhay aba soo noqo bui soo noqo fatwadii horaa la nasakho uu ka daba yimi faqaala nabigu wuxuu uhi umkutii iska joog fii beytiki gurigaaga xataa yabluqa alkitaabu jeeroo qoraalku uu gaadho ajalahu wakhtigiisa macnaha afar bilood iyo tobankii ilaahay sheegay ilaa ay dhammaato ha guurine iska joog xaafadaada ha ka guurin ee tii hore waxay ahayd geedib uu fasaxay markaa ka joog guur lama ogola inaad ka guurto qaalat waxay tidhi factadadtu fiihi gurigii baan ku ciddo tirsaday arbacata ashhurin wa cashra afar bilood iyo toban cisho ayaa ku ciddo tirsanayo maan guurin qaalat waxay tidhi faqadaa bihi arrinkan waxaa go-aamiyo xukumay oo hirgeliyo ku socday bacda daalika inta aan anigu fuliyey kadib cuhmaanu cuhmaan ibnu cafaan oo aanu u sheegnayna siibuu ku socodsiiyeyoo gabadha laga dhintay inaanay guuri karin xadiidkaas siduu sheegay buu isna qaatay tacdiilkani waxa uu fasirayaa un kii hore isku macneeyey isma khilaafsana kii hore wuxu uhi timirtaada iska soo gooso kanina wuxuu uhi guriga ha ka guuri dee kaa horeba geedi ma sheegaynine iyadoo gurigeeda degan inay soo muraadsan kartuu sheegaya kanina wuxuu sheegayaa inaanay guuri karayn marka isku dhanun bay ujeedaan guriga ha ka saarina markuu ilaahay le iyaguna yay ka bixi macnaa yay ka guurin wey wacan faatimata binti qays radia allahu canha qaalat qultu yaa rasuula allah waxaan ihi rasuulki ilaahayow ina zawjii allaqanii alaaa ninkaygi wuxuu ifuray saddex dalqadood wa akhaafu waxaan ka cabsanayaa an yuqtaxama calay in la isoo hujuumo an yuqtaxama calaya in la isoo weeraro xaafaddu aamin ma aha meeshaan ku jiraa meel aamina ma aha ee waa meelaan khatar ku sugnay faamarahaa nabigu wuu faray iska guur guur fataxawalat markaasi iska guurtay rawaahu muslim xadiidkanina wuxuu sheegayaa gabadhii la furay inay guuri karto ilaa nusuustu sheekhu faqiih buu ahaayo siday isu fasirayso isu dabagelinaya marka waxa weeyaan goormay guuri kartaa gabadhii waxay guuri kartaa haddii dhibaata jirto haddii he dhibaata ay jirto khatar ay dareento khatartaa cadow habeenkii soo weeraraya ha ku hayo gurigii ha dumayo daadad ha soo galaan jaarkii ha ku xumaado kuwo iyada markaa dee ninkii dagacal iyo xigta ay ahaayeen intay yidhaahdeen aan ku dumaalno oo ay diiday haba la dagaalamaan oo weerar ha ku qaadaan ille way dhacdaaye markay la soo qaadanay taa diidda hadday weerar ku qaadaan iyadana dee adugu ehelkii ninka ama jaarkii ama cadow kale ama aafo samaawiya wax khatari hadday yimaadaan way guuri kartaa marka geedigii mar baa la saamaxay bixitaankiina mar baa la saamaxay iyadoo gurigeeda degan iyada laftigeedii haddii laga fadhiyi waayo oo dhimbiila ay ku tarmi bisharar dhimbiilay sii daynaysaa iyada laftigeeda dee waa la rari وكان إلهي لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن محال بعض لا يقصوا استناده إلا أن يأتين بفاحشة مبينة هذه سنة يكون عدد حر عقابات كان لقصوا فرين ولذا قاركوتنا وحي كفة سنة فاحشة أخلاق حمائية الدقال تذكي يهلك هذه كتشوق وين ولا صاري يهلك لا الله كريم waxay soomaalidu yidhaahdaan naag la furay fadhiwla qaacidadaasay leeyihiin aayaddaa ka horgeeyeen marka haddii la idhaahdo heblaayey fadhi dagaalkaasaa way bilaabaysa iyadii baan marka laga joogi karaynin adigu haddii iyadii khatar lagu hayo ama iyadu cilay khatar ku hayso fataxawalat waa waqtiyada la saamaxayo aadbedelashada iyo inay guuri karto sidaasay saddexda xadiid aanay isaga hor imanaynin ay isu fasirayaan asalku waa inay gurigeeda joogto oo aanay guurin way guuri kartaa haddii khatari timaado gurigeeda iyadoo degan way soo muraadsan kartaa intaa wey marka dee safarkii unbaa la diidaya intay gurigii ka baxdo xataa safarka laftiisii ma gelayso gurigii kama guulayso intaa way soogaysa allah subxana wa tacaala